jabhadayntii iyo kala daadashadii soomaaliya waxaa xaqiiqa ah oo aan marnaba la iska indhatiri karin in ay gobollada waqooyi sameeyeen horumar aysan gobollada kale ee soomaaliya marna samaynin waa run sahraay waa run sahraay ilayska kuwii shiday abaal baynu ugu haynaa dhammaanteen inkastoo haatan ilayskii oo ay u muuqdaan nimani in ay siyaasadeeyeen haddaba maanta meesha aad naga dhegaysanaysaan waa radio ceegaag oo aad ka dhegaysanaysaan barta internetka ee ceegaag com dhegaystayaal waxaa maanta diyaar inoo ah ama marti inoogu ah qolalka wararka ee ceegaag wasiirkii hore ee horumarinta iyo reer miyiga iyo deegaanka waa fu-aad aadan cadde oo isagu ah nin aan marnaba la gabanin ama aan qarsanin waxa uu qabo siyaasad ahaan waa kan fu-aad oo inooga xog waramin doona xaqiiqdii waxyaabaha khilaafka hoosaad ee dhex maray isaga iyo xukuumaddii uu ka tirsanaa wiiggii hore dhegaystayaal waraysiganna waxaa daadihin doona aniga oo ah xuseen fiin dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada wasiirkii hore ee fu-aad aadan cadde fuaad adeer kusoo dhawow eegaag su-aasha ugu horeysan ku weydiinanaana waxay tahay bal nooga waran marka hore xaaladaada caafimaad iyo xaalada shacabka siiba kuwa magaalada hargeysa ee haatan aad ku sugan tahay adeer horta anigu waa caafimaad qabaa aad baan u fiicanahay dadka hargeysa xoogaa waa ciil qabaan gaarku inta badani laakiin way fiican yihiin maamulka meesha ka jira ayaa dad badan khaasatan dadka mutacalimiinta iyo shee waxay diidan yihiin maamulka meesha ka jira oo nin keligii taliyo noqday oo reer boorama ah marka caladaa uun maaha eh dadku aada iyo aada iyo aad buu u wanaagsan yahay aada buu u wanaagsan yahay haddaan u bayno dhinaca iyo gobolada bari siiba gobolada s s c oo haatan si toosa ugu soo biiray jamhuuriyadda somaliland oo aad hawshii ugu badneed idink adigu aad ka qayb qaadatay aad maalin dhaweynna ka hadashay fikirkaaga ku salaysan waxyaabihii dee xukuumadda haatan ka wadanku ay ku samaysay aad ka hadashay fikradaada marka waxaa su-aasheedu waxay tahay ma kula qabaan siyaasiyiinta reer bariga siiba kuwa s s c qiimeynta aad ka bixisay xaalada gobolada sool gobolka sool gobolka sool waxawey sool sanaag iyo cayn ha
waa gartay adeer dadka waxaa horta marka ugu horeysa magacani waa khayaal waa gartay
anigu waxaan ahay nin jecel runta in lagu noolaado adeer sool waa laynala leeyahay waa gartay ninkana sool baan leeyahay intii weliba aan hadeer naga goyin caynaba waataan ka hadlay meesha idi dadkii qabiil baa loo kala saaray intii aan hadda la samaynin meesha layaho sanaar waynu walaahayn sool dadka wayna ka dhaxaysay sacdiooni iyo habar jeclo iyo dhulbahanteed waa naga dhaxaysay ninka doonaya in dhulbahanta sool yeesho waxay ahayd inuu yimaado inuu dagaalamo inuu haddii beedmaayey arko in dooxadii xudun lay fadhiyo wa gartay
waxa weeye markaa adeer caynna meesha la yidhaahdaa oo ay la baxeen gobolka cayn soo maaha ha waktigayna ku dambaysay aynu caynamo ka dhaqaaqnay waad garanaysaa wa gartay marka eeg hadallo sanaag sanaag meesha la yidhaahdana afar qolaa dega waftangeliga dhinaciisii iyo dhinaceedii iyo habar jeclo dhinaceedii iyo dhinacii habaryo waa laysku dhex jiraa marka qolo sheegan karta sanaag tootali ma jirto hadduu rabo wuxuu odhan karaa sanaag waqooyi cayna mala soo qaadi karo soolna imika hadda ina kaale laakiin markii horey lahaayeen sool tootali way qaybsanayd dadku waa wada yiilnay xudun tuulooyinkay xukunto for example tani waxa weeye inta dhulbahanta dego saddex iyo tobanna inta isaaq dega weeye anaku isaaq uma naqaane wadadaa meehelay waa haro jeclo iyo sacad yeens weeye magacyadaa markaa anigu waxaan ku yidhaahdaa dhulbahantaha war waa khayaal ama aan dhulkeena dee ninkii ku dagaalamaya kaalay ama magaca beenta iska dheer marka magaca adeer waa kaa dadku ma kula qabaa runtii waxa weeye iminka nimankii garaadada ahaa wadankii way ka maqan yihiin waa qaxooti aada waxaanu uga xunnahay aada iyo aada waxaanu uga xunnahay nimankii dalka iska lahaa ee hadli lahaa ee gudaheeda joogi lahaa inay marna garoowa tegayaan markay soo dhawaadaan boocamay imanayaan nimankii madaxda ahaa waxay isu bedeleen adeer siyaasiyiin waxay gacanta ku qaateen go-aankii iyo guddoonkii labadii bay wada yeesheen nin dadkiisii ka warhayaa oo dhaqankii ka warhayaa ma jiro marka nimankaasi dee dabcan ilama jiraan ninka aaminsan isaaq inuu naga adag yahay oo na qabsan karo oo na gumaysan karana ilama jiro anigu isaaq waxaan u aqaanaa qabiilaynu wada degno qabiil weligii aanayna gumaysan qabiil aan sinaba inoo gumaysan karin ma aha caqligooda aan aqaanaa gumaysi wax la yidhaahdaa kuma jiro cabdillaahi yuusuf wuxuu igu yidhi hodheelka hilton wuxuu igu yidhi hal qabiil baa lala noolaan karaa hawiiyana lama noolaan karo maymayno macno male qabiilka quya gobti iyo waxa weeye isaaq markaan idhaahdo war isaaqaynu wax isku darsanana kuwa idinka joogaa waxay yidhaahdaan akhdeeri mayno marka inaadanu noo kaalay oo adiga iyo raggaas oo kale aanu u baahan nahay isaaqan wax isku darsano waxa weeye anaku hargeysaanu joognaa xor baanu ku nahay dadka ehel baanu nahay waa la kaftamaa anakaa cay badan anakaa waxaa jooga hadda nin la yidhaahdo jinde oo dhakhtara oo doctor suguno la yidhaahdo oo meel kule oo meeshiisaa cid waliba isku tagto waxaa jooga ninkii baal ayax ee london wadnaha nacadeeyo dadka ugu fogaa oo yaaban waxaa jooga nin ilka case la yidhaahdo director general commissionka oo jaamac siyaada adeer in ninkii arka hargeysa iyo isaaq ee wax yar joogaa isagoo bedelan buu noqonaa lama yaabo qoladiina dibadda waayo isaaqaba kuwa dibadda qaar badan baa ku jira ole waanu idin qabsanay dool baanu qabsanay waa kaa dabeedna yaro way xanaaqaan oo waxay maanakaadna qabsateen halkaasaa laga culleedaa ama isaaq ha noqdo ama ha noqdo dhulbahante eh ama warsageli ha noqdo hargeysa iyo burco iyo marka la yimaado qofka cuqdada total way ka baxdaan waxaanu kaloo aada u yaabanahay wax la yidhaahdo isaaqnima ma jirto marka uu dhulbahanta aad ka hadla baa la yidhaahdaa isaaq war dadkani isaaq maaha dadkani waxa weeye habar jeclo iyo habar yoonis iyo ciidagale iyo weeye markaa adeeg cuqdad aanu ka qabno isaaq iyo waxay ina qabsan karaan iyo waxay naga adag yihiin iyo inta iyada joogta maanta waxay ku samayn karaan midna ma jirto laakiin dadka dibadda jooga qaarkood cuqdaday qabaan baa ninka garooga joogaana uu uu qabaa in badan oo hadda midiibsatay oo caqliyeysatay oo iraaxsan oo aada iila soo hadlay oo mabruuk iwada yidhi waayo iyakaanu hadlay run baan sheegay adeer wasiirnimada waxaan doonaya inaan risaangareeyo laakiin anigoo wasiira aan hadlo oo runta u sheego madaxweynaha iyo dadka wuu iiga horreeyey waxaan doonaya markaan waayo dadku markay wasiirnimada ka tagaan bay hadlaan anigoo anigoo wasiira inaan hadlaan goostay madaxweynuhuna xaq buu uleeyahay laakiin kelmadii ugu yidhi baan xaal ka doonaya aan meesha qaban may maqli adeer si fiican si fiican
waxa weeye adeer wuxuu igu yidhi hadalkii aan macnaha lahayn aada odhan You have one minute remaining.
waan ka jawaabay waxaan idhi haddii runtu tahay macna madaxweynuhu de isagaa og marka waxa weeye adeer nin aan ii iman oo i congratulate garayn ciduu doona ha noqde eriga xaq buu uleeyahay laakiin wuxuu igu yidhi waxaad ku hadli waxa aad ku hadli jirtay ee hadalkii bilaa micnaha ahaa baan kuu rafaxay wuu yiri hadalkaana waan ka jawaabay waxaan idhi haddii runtu ay macnac tahay run baan wadayaa ereyga sida isaga caqliya marka adeer ninkii hargeyso yimi nin aan arag oo hargeyso iman oo burco iman oo dagaalamin anigu boorana waxa ka idhi kun iyo shan boqol oo isaaqa oo habar jeclo u badan baan dilay waa rikoord garaysan tahay ninka korneylka ahee kun iyo shan boqol oo dhibaata ama daarooda dilay waa kuma muuse biixi baa weydiiyey maxamed kaahin baa weydiiyey corneyl oo dhan baa weydiiyey nin waliba waxay yidhi maya waxay idhi haddaan anigu kun iyo shan boqol oo isaaqa dilay aanan cidna u dirin diig islaameed hadduu yahay mujaahid anigaa mujaahidah nimankan wax walba waan iska soo maray eergaabo maalintay ka hadlayeen ee nimanka naaliye axmed ee halkaa joogaan ahaayeen waa laydin qabsanayaa allahu akbar markay yidhaahdeen muuse habaryoonistii waxaan dhijaalayaa way xanaaqeen markay aamuseen baan ku celiyey mar saddexaadkii bay aamuseen jaalayaal baan yidhi way aamuseen hadalkii baan watay sidii xaajigii allah u naxariistay maxamed siyaad bare baan yidhi maxaa wacay markaasay dareereen subaxiina waxaa yidhi haddii habaryoonis itaalkiinu intaa yahay maxaad isla waalwaalaysaan jihaad baanu soo gallay dhulka waanu ku dagaalanay wixii aanu haysanay oo dhan oo xamar kala nimi gaadiid iyo lacag iyo nafba baa nagaga baxday dad aanu heshiisnahay oo runa uu heshiis daba kala qoranay oo isku dhaqannahay oo isku sheekanahay baanu heshiinay oo wada joognaa oo inaanu ka sarrayna maahe qaar baa iminkay maqlaye nin dhulbaanta ahoo dee mid dulli dulli dhalaya waa meeshiisa nin dhulbaantoo aan kor loo eegin oo hoos loo eegaa naguma jiro marka adeer kelmadda aada iyo aada u xun ee taariikhda inoo gelaysaa waxa weeye saaq baa ina qabsanaya war goormaa isaaq ina qabsan jiray goormu ina ka adkaa goormaa majeerteen wax ina tari jiray bal kulligood weydiiyo taariikhda dib ugu noqda dhaho goormaa inakoo dagaalamayna ila dunida inakaa haysanay geeli aynu jigtiga ka soo qaadnay iyo inta ka sugaysa baa eeraboorka hargeysa la fariisiyey oo la yidhaaha isku dhalo dhaxantii markay hay waayeenna dugsiga mandheeraa la geeyo halkaasay kaga dhaliyeenoo halkaasaa mandheere loogu bixiyey dadkii sidaa ahaa baa maanta cudab kaboo isaaq ka cararaya oo gaalkacyo ka soo dega oo boosaaso ka soo dega hadhayba adigay ku odhanayaan waa mahbar qaar baa waxay noo haystaan in cidi nagaga adagtay ama inaanu isaaq ka ka baqno oo aanu wax u sheeg sheegno oo war annakaanala ka baqaa hargeysa annakaanala kaga baqaa
adeer ina marka adeer ninka cugdadaa qabaa
adeer in haddaan kaa dhex galo hargeysa waan imid in in laba sano ka hor baan imid dadku badanaa hargeysa waxay ku dhibsadaan ama gobollada waqooyi ku dhibsadaan in waa kelmada in lagu durayo qabiilka qabiil oo ah sida kelmada faqash oo kale inta kale ee dadka badanaa ay in dadka in halkan jooga ama ama ama dadka gobolada bari sababaha ay ku diidan yihiin isaaq maahan isaaq inay diidan yihiin ee waxay diidan yihiin badanaaba waxa weeye in siyaasadda siyaasadday diidan yihiin oo ah dee goosashada in ay gobolada waqooyi laga gooyo soomaaliya inteeda kale marka in arrintaasaan umalaynaya in inay dadka badankiisa dhibsadaan maxaad ka leedahay arrintaas adeer horta kelmada la yidhaahdo faqashta
a anigu kama aamuso anigu kama aamuso markay yidhaahdaan faqash baa tahay faqashkii markay yidhahda faqashkii baan idhaahdaa war madaalood baad cayaysaan anakaad nagu sheegaysaan maya maya maya waa dawladii bay ahayd midda kale faqash intay ku yidhaahdaan waxa weeye dawladdan maanta uu ina riyaalaha haysto kulligeed ninety nine percent waa nabad sugidii iyo raggii xamar weeye marka faqadka iyaku waxay ula jeedaan saad ogtiin wasiira daakhiligu nabad sugiduu ahaa wasiirka duulista hawadu nabad sugiduu ahaa kulli cabdilaahi dhoola yaroo s n m-ka ma ahaa maaye nin kale oo s n m ah kuma jiro dawladda faqash waxay yidhaahdaan markaa dawladdan laakiin markay meelaha ka yidhaahdaan waanu qabsanaa way dhaartaan markii dambe waxaanu nidhi war dawladna wixii aada usoo dagaalanteene meel kale maydaan tegina hargeysa iyo burco iyo berbera aad ku baabi'iseen iyo dadkiini waxa faa-iidaha waxaad haysaan somaliland waa muqadas iyo fakr wax kaloo caawa ay faa-iideen ina haba yaraatee ma jirto waxaan u gudbayaa ta goosashada adeer goosashada adeer goosashada horta in marku cid inoo dirato tigi ilaaliya soomaalinimada oo keligii ku mintida horta anigu ma garanayo haddii laga yimaado waxaan ballan kuu qaadaya haddii la yimaado oo walahaya oo aan been ahayn walahi toban aan anigu ku jiro baa goosashada ka celin kara isaaq ninkii ku istiraaxaya in hawiye la raaco ila ninka dhulbahante eele goosashadaanu diidaynaa majeertooniga hawiye aan raaco weeye isaaqna ka cararo alxali xaala waxa weeye war waxay u baahan tahay qabiilka qura ee nimanka ka adag ee goosashada ka celin karaa waa dhulbahanta maxamuud xaaji nuur oo sodogay ah oo oday muxtarima ah baa hargeysa loogu yimi wuxuu yidhi goosashada may ka noqdaan waxaan idhi eeheede haddii masalan aynu nimaadno oo nidhaahno somaliland baanu nahay ila waynu nahay oo afrika waxay uqaybsan tahay sidii isticmaalka u qaybiyey oo aynu nidhaahno okay somaliland baanu nahay isku talaynu nahay goosashada ka noqda waxaan iminka kitaab kuugu maraya inay ka noqonayaan laakiin adigu oo la cola dhulbaanta weeye oo puntland samaystay oo federaal samaystay oo oo somaliland la cola oo lasoo dagaalamaya haddana inaad ka taliso ma ogoli odayga sodogee waxaa weydiiyey haddaanad ashahaadan ma tukan kartaa maya weyi waxaan haddaanad somaliland ba ahayna cadowgeeda tahay goosashada ka noqda dee lama odhan karo laakiin somaliland markaad tidaaho somaliland baana haba odan somaliland baan ahay waqooyigii ingiriisku xukumi jiray baan ahay markaad tidhaahdo ballan ilaahay waxaan idinku qaadaya inay goosashada ka noqdaan oo walaahay keligay baa ku salaanfaani maaye laakiin halkaa in laga joogo oo inta laga boqo oo laga cararo oo alkacyo iyo laga iyo laga soo dego boosaaso oo deed boqol oo kilomitir jirta eerboorka markaad kasoo degto taxiga aan kuusii diyaariya islaamiya kaasulascaana diinaya aa adnaka waxaa nala ka soo caayaya maxaa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa sidbaale iyo xarjage iyo aayeyda waxaan ahayn kuma yaalin uma jawaabo waa ciyaal yaryar oo aan xishoonaynin war isaaqa laftiisii baan ogolayn way fadhiyaa siyaasiyiintooda ma ogola goosashada laakiin maanta yay wax ku darsadanaye bahashan idna kaa wadi karna idnaka ayaa goosashadana ka celin karna ismarkana samayn karna meesheenu waxay noqonaysaa swayska naal maynaan garan maynaan garan ninka majeerteen raba layna kala goyn maayo xuduudda la xidi maayo daacimutarigu ma xidhnaanayo adeer goosashadan dhulbahanta sidii ilaahiyaka u diray oo yidhi wadanka soomaali weyn isku daya su-aashaas markay u fiirsadaan war isaaq oo kulligeen aynu ehelnahay aniga imay dhalin aabahaynan may dhalin markad baa dhalay anigana jaamicsiyaad may dhalay adeerow kulligeen aynu qaraabo iyo ehel iyo isku dabci iyo isku dabeexad iyo isku waxaan nahay weligeenna aynu wada noolay war ingiriis oo aan joogin baynu joognay isaaq inaynu ka adagnay maaha goormayna ka adkaado ingiriisoo jooga baynu ka salinayni goormaa isaaqina ka adkaaday maxamed siyaadoo jooga baynu dagaalamayni xaggeyana ka qabsadeen goormay ina dumaysteen oo naga adkaadeen aniga haddii iyaka aabbayaashood iyo awoowayaasheed ku yidhaahdeen isaaqu dadku cunaayo ka baq aniga aabbahay iyo awowgay iyo adeerkay toonna iguma odhan isaaq dadku cunaayo ka baq uma odhan kamana boqo wallaahi imana qabsan karaan oo ima gumaysan karaan oo kulligood hadday isa soo raacaan kulligood soo dhib soo dhibeersanta ofdhulbahante dagaalka galo wallahi waxaynaan hargeyso qabsanayn adeer in intaa marka adeer xukmadaas taa hadda- taa taa si fiican baad ugu nuxnuxsatay haddaynu taa ka gudubno adeer dhinacan websaadyada wax kaa sheega had iyo jeer waxaad tahay public figure qofka loo yaqaana qof mas-uulaad tahay oo siyaasiya markaa siyaasiyiinta waxbaa laga sheega had iyo jeer laakiin haddaad siyaasada ku jirto had iyo jeer waxbaa lagaa sheegayaa taa un uga samir maadaama aad aad mas-uul tahay badanaa mas-uuliyiinta badanaa waxbaa laga sheega xaq baa loogu leeyahy in wax laga sheego inta kale adeer in um, in haddaan usoo noqono dhinacii in in in in sool maxaa wara oo sool aad ka haysaan xaaladeeda adeerow sool odayaashii si madaxda ahaa sidaan kuu sheegay waa maqan yihiin hadda garowe way ka soo cadoodeen puntland waa burbur xaqiiqdu waxa weeye puntland waa burbur golada ciise maxamuud baa xagga hore dhibaataa la joogtay goladii ciise maxamuudna way ka guureen You have one r meesha laga leeyahay xabad baanu doonaynaa oo waa dagaalamaynaa anigu waxaa jeclahay in loo rogo wada hadal taqwiilkeena ma haysan karo isaaran ma haysto ee waxyaabaha khaladka laga fahmay waxaa kamid a wer jeenin weyn oo gobgobay baa nahay oo muslima rag badanina waanu ku wada fadhinaa cid walba le wallaahi bilaahi nin isaaka oo dagaalka laascaanoodogaa inaanu jirin waxa ninka meesha haystaa ka damcayna inaanay ogeyn markii laascaanood la galayna waxa korneyladii oo dham weynoo yimaadeen waxay damceen inay halkan dagaal ka bilaabaan adeer iska laascaanood u joogsadeen had iyo habeenna wax leeyihin isaaq baana qabsaday isaaq baana qabsaday dadka dadka iminka adeer so- sool hadda laascaanood jooga nabad bay heleen intii somaliland tagtay qof qudha laguma dilin ciidanku ma soo dhex galo qoladii hore baabuur inankii uu baabuur banaankii hore jiiday wallahi kii labaadna waa jiiday odayaasha u waaweynee dhulbaanteed mujeerteen waa qaawiyey kuwani ma soo galaan qof eed ka sheeganayaa ma jiro waxaan isidhi laasxaadood haddii qof qurihii eed soo sheegto anigaa ka mas-uula marka adeer wixii aan cuqdad qabin oo baqayn oo isaaq wax balaayaa u haysanin wuuna raacsan yahay inkastoo aan waxba loo qaban nabadda iyo wanaagga askarta way u buureen marka adeer dadku waa qaybsan yahay qorana waxay leedahay tolla-ayay I- waxna ma hayaan adeer waa sax in idinka in siyaasiyiinta gobolka sool ka yimid ee ee jooga hargeysa ma- ma midaysan tihiin maxayna ka qabaan in in dee in jagadan lagaa qaaday maxay ka yidhahdeen wallaahi adeero horta dadku wa marka la eego percentage-ka ninety nine point nine percent congratulations baa la yidhi waayo meeshu macno badan oo ay lahayd ma jirin dakale waxaan ahay ninkii ugu horreeyey ee wasiira ee isagoo wasiira wuxuu doono ku hadlay adiguma waxaad ka tirsan Everybody, congratulations adiguma waxaad ka tirsan tahay markaa xisbiga talada haye ee ud- udub ucud adeero horta ee waxaa rudaa a automatically ninka wasiirkii udub buu noqonayaa boqol kun baa bishii nala ka goyn jiro contributionka uduba laakiin xaqiiqda iyo runtu waxa weeye a wallahi meel ay joogto iyo kaalay leedahay iyo shiray leedahay iyo midna kama qeyn gelin marka weli decisionaan gaaroo leeyahay saddexda xisni midka aad ku biirtid ma jiro waxaan rabaa dadkii inaan isu keen keeno inaan wax saxo inaan bal nimanka halkan ee insaaq lagu sheegayo iska horjeeda isu geeyo horta bal marka hore halkan inaan nabad iyo wax ka dhaliyo dabeedna aan laascaanoo tago garaadadii u tago iyo meeshay joogaan ba ila xor baan ahay markaa adeer xisbi aan ku jiro ma jiro baynaa marka boqolkun laga gooyo waxaa loonayaa wasiirku waa udub laakiin weli kaad ay leedahay iyo meel ay joogto toona ma- waan gartay maadaama ay goboladu wayna helaydaa Ah, ma- maadaama ay goboladan in sool ay hadda dee somalilan kusoo biireen ama ay dee cusub yihiin ma laga yaaba in xisbi siyaasadeed la furto oo oo oo goboladaas hal ku haya adeer waxaan u malaynayaa horta hadday wax garanayaan way iman lahaayeen way shariixi lahaayeen qolo madaxweyne loo ogol yahayna caawa dhulbahantaa jira isaaq waxba isuma ogola hadeer madaxweynaha jooga ee reer booramana ma rabaan maalin walba waxaa nala leeyahay warkaalay oo madaxweyne meesha ka noqda darsil ilaadeer dhaqaalena way u baahan tahay weli nin u diyaara oo xaggana maanaan arag qoladii dibadduna dee caqligaasayba ka haysataa waxay odhan samayn karaan iyakaa dawladda noqon karaa adeer laakiin waxa weeye nimankaasi intaba cuqdadii dibadda nala ka qaatiyeyba inta badani qabaan waxa dhacday laascaarood waxay ahayd adeer markii labada xabadood ee puntland iyo somaliland iska horjeedeen inay qaxaan markii thirty minutes oo puntland waxoogaa tuurtuurtay bay yaaceen kuwanna waa dabagaleen magaalada dhinacaasay ka mareen markay xaggaa laascaarood u dhaafeen oo qorigii puntlandna tegey kii somalilandna xaggaa iyo ku jeedo garoowe bay qaxeen ragga dibadaana qaxiyood nin walba waxa la yidhi haddaanad reerka rabin dilka waa kaa waa kaa jarayna waan garta waa lagu qaxiyey waan garta adeer in in badanaa in goboladan waxay aada iyo aad ugu baahan yihiin maamul in maamul loo sameeyo oo oo goboladan marka hore maamul madani ah oo gobolada dadka gobolka degan ay gaar u leeyihiin in loo sameeyo in marka arrintaa laga yaaba inaa wax ka qabatid maadaama haddeer aad dee gacan banaanaatay adeer gaxaliya horta waxa iigu weynaan maanta qabanayaa waxa weeye inaan isku dayo inaan dhulbahanta isu keeno ciddii cuqdadi ku jirto inaan ka saaro maamulku wuxuu ku xidhan yahay madaxweynaha markaa joogaa madaxweynaha iminka joogaa waxyaabahan ku cawdanayo waxaa kamid a xitaa meeshii inaanu tagno inuu noo diiday oo nama odhan soos nooma odhan ma tegaysaan laakiin inaanu u tagnay oo u tagnay oo nidhi war dhulkaygii baanu tegayna nabad baanu doonaynaa odayaashii baanu raadinaynaa dadkaanu heshiisiinaynaa inaanu nasiib daro mar walba la yidhaahdo waa tegaysaan waa yahay laakiin aanay xaggiisa ka suuroodin dabcan dhaqaalihii baana xidhay oo iminka waad garanaysaa dadkii marka adeer maamulka horta sidiisaba midaan dhulbahanto ahayn gobol weliba waa sidaa haddeer waxa la geeyey nin caraba baa bilayska la geeyey ninkii carab dhulbahansoo dhan baa ammaanaya oo le hanaloo daayo marka adeer maamul iminka macnale oo dhulbahanta leeyahay iyakiibaa maqan hadda ugaadyahan for example ka soo qaad waxaana la yidhi keena nin booliiska qabsadaa oo qaybta qabsadaa waanu weynay jantaanole layaha jaamac siyaada baanu weyn war balsiyahay intaanu nin u qalmaa nin waayo araga baa la doonaya su-aasha kale waxay tahay hubkan had iyo jeer lagu eedeynayay in in xerta haysay oo lagala wareegay in beesha jaamac siyaad hubkaa maxaad ka ogtiin adeer hubkaa waxaa haysta ciidankii jaamac siyaad baa haysta inan inan aada u wanaagsan oo dhalinyaro ah oo la yidhaahdo inacan baashe oo ciidanka haysta jaamac siyaad xoogaa baa ku jira yaxyaa iyo xoogaa ogaadyahana ciidankaa inanka haysta ayaa lagu wareejiyey isagaa haysta dawladda somaliland way samaynaysaa laakiin jaamac siyaad baa iskale meeshay kaga jirtay gacanta simaweynta unbay gacantii jaamac siyaad ku wareegtay marka hubkaasi adeer gacantii buu ku jiraa ciidanka jaamac siyaad in hadda in abaaro ba-an baa ka jira wax la taaban karo ama biyo dhaamis ama wax taakulaha oo loo geeyey ma jirto gobolka in marka in maxaa haddeer isleedahay in in wasiirada hadda xukuumadda weli kusii jiraa way qaban karaan adeerow waxaan aaminsanahay inaanay waxba qaban karin horta dee waxyaabahan ka hadlay waad garanaysaa two percent ka badan dee ciidaad wax walba two percent cashuura baa la saaray sool baa loo geeyey loo gooyey iyo iyo gobolada bari adeer lacag baa dadka laga ururiyey dibad iyo gudanaa cid waliba waxay leedahay wixiiba laascaanood baa loo diray sidaa jaraa'idka ugu qoray silin loogama geyn madaxweyne ku-xigeenkaa tegey inuu hoya nin waxaa la leeyahay nin dhulbaanto oo jooga meesha mas-uula baa yidhi waa lagu dilayaaye caas marka adeer inuu hoya laakiin maxamuud garaad maxamed baa la socday qaw dhegayste afartan kun oo doolar baa la geeyey tobanna waa raashin soddonna waa biyo waxba kama tari karto waxba kama tari karto abaarta maanta waddanka oo dhan ka jirta khaasatan gobollada bari waxaan aaminsanahay inaanay waxba iska akranayn laakiin waxba qaban karin waayo meesha tootali waxaa iska leh ninka reer boorane ee madaxweynaha ka ah
waxaanu ognahay adeer isagana maanasa Ah, adeer waxaan ognahay in hay-adaha deeqda bixiya ay wixii deeqa ee goboladan ay, ay mariyaan in, in somaliland in, i- ilaa hadeerna la- lama geeyo gobolada wax deeqa marka taasinama waxay ku jirtaa in, in, in, in, in ah, ay- waxyaabahan laga leexinayo goboladan ee gobolada kale loo leexinayo miyay ku jirtaa adeerow ka xadhigid ninka ciidagale ee balaadinka haystaa wax walba wuu u qorsheeyey halfootinagi meel xadhigku ka xiran yahay maan garanine adeer hay-adihiina ma tegin wax loo qabtayna ma jiraan maarti markay dhammaataan la geynayaa waa lalahaa lacagta la bixinayaa iyadiina ma hayno Een, marka adeer waxun soo socda maaha eh maanta waxaan ku faadno oo nidhaahno waxaasaa een loo qabtay dadkii ama loo qabanayaa ma jirto ninka wasiirkii cidduu doona ha noqdee madaxweynuhu haddii aanu awood siinin ha ha haddaanu madaxweynuhu awood siinin adeer waxba ma qaban karo ma dhaqaaqi karo ma tegi karo laascado ugu dambayn adeer in adigu marka maadaama xilki lagaa qaaday ma ma buul baad sida ragga qaarkii dad ka soo jeeda goboladaas i- iska ahaanaysaa oo hargeysaad iska joogaysaa waktigaaga badan mise haatan waxaa tegaysaa dadki dal, dalkiiba ururinaysaa inkastoo hore ay ugu sheegtay adeer een, iminka waxaan isku hagagaajinayaa niman halkan oo cola because ninkan ma rabno waxaan rabnaa meesha inuu dhaafo marka adeer xoogaa markaan halkan joogay bal dhowr isu geegeeyo waan tegayaa dalkii baan tegayaa laascaanood iyo baan tegayaa iyo iyo iyo iyo xudun iyo meesha garaadadu joogaan baan tegayaa talaan la tegayaa adeer ma joogaya halkan intaa yaree aan kuu sheegay ee waxa ayar qabanaya maaha waayo annaka nin waliba wuu naga haydaysanayaa waa nala degaysanayaa codka iyagu maaha mid iska bilaa micnaha oo meel la iskaga tuurayo marka adeer balaanka aad dhigtay waa sidaa Waa gar- Hadda mundada ma ihi waa gartay waa wabaanahay maantaan ugu shaqo badanahay adeer waan gartay haddaba maxaad usoo gudbinaysaa in jaaliyadda in in reer somaliland ee qurbaha joogta guud ahaan gaar ahaana kuwa in- adeer waxaan een, waxaan leeyahay adeer ah
adeer waxaan leeyahay waa inaadayaalow aan tasano taladil baantaynu gelayna noo kaalada kuwa somaliland u dibtay gareeya noo yeedha kuwa puntland u yeedha federaalka haddii idi joogta u yeedha taa aynu leenahay aan tasano haddaynu colaad ku tirsano war nin walba ka adkina aan dagaalano haddaynu nabad ku tirsano ina kooraga oo cadkeena goosanayna oo meeshaynu isugu tagno madax ka noqonayna aan ku tashano laakiin baaqan bilaa macnaha iyo waa dagaalamaynaa iyo waxa kan adeer waxaan qabaa in la joojiyo gacaliyo waayahay saasaan taraya war noo kaalaya noo kaalaya meeshaanu ka khaldannahay iyo cidda naga adag iyo ciddaanu ka baqayno na tuso oo noo sheega waayahay adeer aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay een adeer isaa igu salaan kama xanaaqo dhalinyarada ay caayaysa adeer ima dhigto weligeyna uma jawaabin kamana xanaaqin dadka dhalinyara ledam ha iska wadwateen Ah, waayo adeer way maqli doonaan waraysigaagana hadda ayaanu sii daynaynaa sidaas ayaa inoo ballan haddii alla idmo waayo aad baad u mahadsan tahay adeer Waaya.
Yeah.
dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa fu'aad aadan cadde wasiirkii hore ee somalilan u qaabilsanaa wasaaradda horumarinta iyo reer miyiga iyo weliba deegaanka oo isaga oo aan waxba qaranin daaha ka rogay dhammaan waxyaabo badan oo u baahnaa in si cad oo waadixa looga hadlo oo weliba aan la qarinin qabiilka oo soomaalidu badankeeda ay ka faanaan marka ay ka hadlayaan idaacadaha balse waraysigii oo sidiisii ah wakaa hadda kadibna kala socda wixii warara ceegaag dot com waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu